بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لا إله إلا الله هذا والثاني النوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان له وأنزل الكتاب والتبيان له من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا سرا وجهرا دقه وجلة وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نفس, وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة وحلي الشيخ رحمه الله تعالى فصل في بيان النوع الثاني caddaynta la caddaynayo nooca labaad ee min atawxiidi towxiidka ka mid ah wahuwa towxiid alab waalqasd towxiidka waynakii sheegnay sheekhu labuu u qeybiyey wuxuu israaciyey alasmaa wasifaat iyo atawxiid alrububiya altowxiid alcilmi in baan ka booda miyaha ha wasami da nawci min atawxiidi soo maaha towxiida ihbaatin bilaa tardiidi wasami waxaad ku magacowdaa the nawci noocaa hore een soo dhammaaday waxaad ku magacowdaa towxiida isbaatin bilaa tardiidi towxiidka noociisa la yidhaha towxiid lisbaat alcilmi kaa ku magacow bilaa tardiidi adigoon ka laalaaban isagoo shaki aanu ku gelin noocaa hore towxiidkaa waxaad ku magacowdaa towxiid lisbaat qad afsaxa alwaxyu lmubiinu canhu qad afsaxa canhu waxaa caddeeyey alwaxyu lmubiin waxyiga cad baa caddeeyey faltamisu alhudaa waxaad ka doontaa hanuunka almuniiri ifaaya minhu waxyiga ka raadsa xaggiisa laa tattabic ha raacin aqwaala kulli maaridin haawin mudilin maariqin mucaanidi laa tattabic ha raacin aqwaala kulli maaridi mid kastoo madax adag oo midcadiisa iyo zandaqadiisa iyo gaalnimadiisa ku adkaysanaya ku madax adag oo in laga qanciya aan ogolayn warkiisaa raacin haawin ka hadlaysan ee lumay kaana hadalkiisaa raacin mudilin wax habaabinaya haawin lumay isagu oo habaabay mudilin waxna luminaya maariqin ka dhex baxay islaamka mucaanidin oo la canaatamaya nusuusta kitaabka iyo sunnaha amba kitaabka iyo sunnaha diidan amba sunnaha iyo kitaabka la ficiltamaya yani wuxuu ujeedaa cidda diidda towxiidka noociisaasi towxiid alrububiya iyo towxiid alasmaa wasifaat qofka diidaa sifaatkan buu yeelanaya qofka idhaha ilaahi subxaanahu watacaala rabbinimo uma qirsani oo rububiyada ilaahi subxaanahu watacaala diida waaba iska yartay cid diidaaye waa maaridun haawin mudilin maariqin mucaanid sidaasoo kale qofka ilaahay sifaadkiisa diida iyo tilmaamaha uu isugu keen sheegay ama asmaadiisa diida isna sifaadkan buu qaadanaya waa qof madax adag maarid waa qofka madaxa adag leh waxba aanay marin haawin min alkhiwaaya waa qofka lumay ee habaabay mudilin waxna sii luminaya maariqin diinta ka dhex baxay mucaanidin mucaanidku waxa weeyaan canaadku waa qofka shayga marka loo caddeeyo inuu i soo istaago oo madaxa geejiyo marka maarid iyo mucaanid way isku macno dhow yihiin falaysa bacda raddi da tibyaani caddayntan aan kuu soo caddeeyey in la celiyo gadaasheed kuma jirto misqaalu daratin min aliimaani iimaanka misqaalu daro ka mid ahoo iimaani kama dambayso yacni qofka waxyaabaha aynu soo sheegnay ilaahay sifaadkiisii ilaahay asmaadiisii rubuubiyadiisii waxyaabaha aynu soo taxnay aayaadka qur-aanka iyo axaadiista watay qofka taa celiya caddayntaa qofka celiya mihqaalu darati min aliimaan oo ku ha ku hadhani ma jiro famaadaa bacda alxaqi ila adalaal taasuu sheekhu ujeedaa yacni qofku inuu qaato xaqa iyo inuu diido waxba kama dhexeeyaan laakiin qofku labada dhexdooda inuu istaago wisha dhexda uu ka qabsado imsaaku alcasa min alwasat imsaaku alcasa min alwasat waa waxaan haana ahayn mayana ahayn waa waxaan diidma ahayn ogolaanshiyana ahayn muslim baan ahay islaamkana ma ogoli muslim baan ahay qur-aankana ma ogoli muslim baan ahay xadiiska ma ogoli marka gaal baan ahay ma odhan karo oo waa nin keliya dabacsan oo keliya jilicsan waa sifaadka ee tilmaama munaafiqiintu ay leeyihiin ninka munaafiqa ahi wuu caddaysan kari waaye oo fulaynima haysa marka waxyaaba fara badanoo maanta caalam islaami ka jira ilaahay subxaana watacaala hore ayuu usii sheegayo waa almujaadalatu bilbaatil qofku waa inuu aayaadka ilaahay mujaadalo ku sameeyo inuu la doodo inuu la murmo inuu luqunji baadho waxyaabo aayaadka ilaahay aanay tilmaamahayn inuu idhahdo way tilmaamayaan waxyaabahay tilmaamayeenna inuu kala cararo aayaad fara badanoo ilahay subxana watacaala uu ku sheegay maa yujaadilu fii aayaati illah ila aladiina kafaruu falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaad aayaadka ilaahay kuwa gaaloobay mooyaane cid kale mujaadalo kuma samaysa mujaadaladu alaayaat ullahi bilbail waxa weeyaan in aayadda qur-aanka la tacniyo oo wax laga sheego oo la tumaatiyo amba macnaha aayaddu ay sheegaysa wax laga sheego aayadda qur-aanka wuxuu ku leeyay waa sax laakiin macnaheedu waa sidee macnaheedu wax kasoo wax kasoo qaad ma laha amba macnaha la isugu yimaado oo si kale ha loo dhigo tafsiirkii aayadda qur-aanka ay lahayda la saaray kaasi sax ma ahayn tafsiirkiisii maantaa la ogaaday nin weyn oo dadka soomaalida ay wax ka dhegaysata ka mid a qaarkood soomaalida qaarkood ay dhegaystaan dadku ma wada dhegeystaane ayaa xadiis buu macnaynaya wuxuu leeyahy xadiiskan iyo aayad buu jimid ay ahayd macnihiisa lama aqoon xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta taabiciinta iyo atbaacu taabiciintina lama aqoon maalin dhoweyd dhoweyd dhoweyd baa la ogaaday macnaha xadiiskan oo asxaabta maxay rumeeyeen waxay ina soo gaadhsiiyeen inay soo xambaareen muxuu ahaa ilan xadiidkan asxaabtuu soo maray rasuulka inagu kamaynaan maqale yaa ina soo gaadhsiiyey xadiidka rasuulka ina soo gaadhsiiyey asxaabta ina soo gaadhsiisay asxaabtu taabiciin bay soo gaadhsiiyeen taabiciintu atbaacu taabiciin bay soo gaadhsiiyeen waxay ina soo gaadhsiiyeen inay soo xambaareen muxuu ahaa yaxmilu asfaaran qof macana dameer malabsida wuxuu xambaarsan yahay aan garanahayn masaasay ahayd marka almujaadalatu fii aayaati illaahi bilbail macnaheedu waxa weeyaan amba aayaadka qur-aanka laftooda in la weeraro oo la dhaho aayaddan qur-aanka qur-aankaba kuma jirta waa lagu soo darsaday rag baa saa ku doodaya iminka amba in la dhaho aayadda qur-aankaah waa saxe aayadda macnaheedii wax laga sheego aayadda macnaheedii in wax laga sheego aayadda qur-aankaahi macnaha fahansanaydeen asxaabtu ay ku macneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadhay macnahaasi macno saxa maaha marka shay cusub maahae waa shay hore muslimiinta usoo daashaday waana laga jawaabay wax la isku hawlo oo maaragtay aada loogu sii daalana ma aha marka wuxuu leeyahy sheekhu qaybtaa hore ee tawxiidka waxaad ku magacowdaa tawxiida ihbaatin bilaa tardiid tawxiidu ihbaat ku magacow qad afsaxa alwaxyu almubiinu canhu waxa uu caddeeyey waxyigii caddaa canhu xadiis noocaa tawxiidkaa buu caddeeyey faltamisu alhuda almuniiri minhu hanuunka ifaaya ee iftiimaya waxaad ka qaadataa waxyiga cad ka qaado laalaabka iyo luuqluuqa iska daa wuu wadayaayo tafsiirkuu baadhayaa xaggan buu ka eegayaa midka tafaasiir kaleu raadinayaa kuwa shiicaduu soo akrinayaa dabeeta meel yar bay wax uga bidhaamayaan halkaasuu ku dhegaya aayaadkii qur-aanka marka la isu wadageeyey macnaha ay tilmaamayeen aayaadkii qur-aanka ahaa iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la isu geeyey macnaha ay tilmaamayeen aayaadkii qur-aanka ahaa iyo axaadiista oo loo geeyey fahamkii salafku iyo culimmadii ka dambeysay waxay tilmaamayeen banaanku iska dhigayaan dabeeta hal qowl oo shaada oo daciif oo itaal daran oo laga yaaba xataa cidda ka sugnaatay muctaqadahaan inaanay inaanay suubanayn amba aanay saxnayn kaasuu qofku iska laalaadinaya markaa wuxuu ku leeyahay laalaabka iyo luuqluuqa iska daayo hanuunka waxaad ka qaadataan min alwaxyi almubiin waxyiga cad laa tattabic ha raacraacin aqwaala kulli maaridin mid kastoo maaridoo madax adag haawin lunsan mudilin wax luminaya maariqin diinta ka baxay mucaanidin oo canaatamaya oo canaad ay ka tahay qofka qaarna waa qof jaahila oo meesha jaahilnima ay la martay midna waa qof u badheedhay maaragtay gaalnimada iyo xumaanta iyo dalaalka iyo baadida markaa mucaanidku waa kaas falaysa bacda raddi falaysa bacda raddi da tibyaani kama dambayso marka la celiyo caddayntaa mihqaalu daratin min aliimaani intaa in leeg oo iimaani kama dambayso qofkaasi waa qofku daayayo ee gaaloobay haadaa kaasi waa kaase wahaani nawcayi tawxiidi labada noocee tawxiidka kiisa labaad kaas hore waan kuu soo sheegay waa labada isa saaran atawxiid alcilmi athubuuti amba tawxiid lisbaat tawxiidka la yidhaahdo oo arububiya iyo alasmaa wasifaat isku ah kiisa labaadna wuxuu yahay ifraadu rabbi اlcarshi in looga gaar yeelo allaha carshiga can nadiidi ay can niddin mid la jira oo lala caabudo oo la baal wado an tacbud allaha tawxiidkaasi wuxuu yahay an tacbud allaha inaad caabuddo ilaahay aada u caabuddo ilaahan waaxidan inuu yahay ilaah qura muctarifan adigoo u qiranaya inaad ilaahay caabuddo adoo u qirsan bixaqihi xaqiisa laa jaaxidan adigoo aan ka madax adeegahayn wa huwa tawxiidkani alladii waa midka bihi sababtiisa arsala alilaahu rasuulku u soo diray rusulow rusushiisa sababta tawxiidkani waa tawxiidka rususha ay u socotaba ambiyadu waxay xambaarsan yihiinba wax kale may ahayne tawxiidkan iyo macliintiisa iyo dadka inay ka dhaadhiciyaan bay ahayd yadcuuna ilayhi awalan xaala kownihim yadcuuna ilayhi awalan iyagoo dadka ugu baaqaya wuxuu leeyahay wahuwa aladii waa tawxiidkii bihi sababtiisa arsala alilaahu allahu usoo la soo diray rusulahu rusushiisa yadcuuna ilayhi awalan dadka inay ugu horreynba ugu baaqaan hore waynu kusoo sheegnay waanzala alkitaaba watibyaana lahu waanzala alkitaaba ee sababtiisa uu kitaabka usoo dejiyey kitaabka qur-aankaba waxaa loo soo dejiyey in la xaqiijiyo tawxiidkan tawxiid aluluhiya ama tawxiidu ifraad اllahi subxaanahu watacaala bilcibaada watibyaana iyo caddaynta lahu isagaa loo soo min ajlihi aawadii baa loo soo dejiyey wafaraqa alfurqaana min ajlihi aawadiina waxyaabaha la kala saaree la kala saafay aawadii baa loo kala saaray gaal iyo muslim waa la kala dhigay gaalnimo iyo islaamnimo isma weheshadaan bannaankay kala yaalaan xaq iyo baatil way kala caraabeen waxyaabahaasaa loo kala gure saa loo kala dhigay waxa kala saaraya ee kala macnaynaya kala caddaynaya waa tawxiidka buu ku leeyahy wax kale maaha tawxiidkaasi marka madmadow uu ku jiro waxyaabahana way isdhexgeleen xaq iyo baatilkii way iska kasoo geleen iltibaas baa dhacaya gaalkii iyo muslimkii way soo dhowaanayaan oo qofkii gaalka ahaa mucaamaladii gaalka siin maayo qofkii muslimka ahaa mucaamaladii islaamka siin maayo laakiin furqaanta iyo kala saaritaanku wuxuu ku yimaadaa waa tawxiidkan tawxiid aluluhiya wa kallafa allaahu rasuula almujtaba intaynaan taa dhaafin wuxuu leeyahy sheekhu haada kaasi waa kaase wahaani nawcayi tawxiidi labada noocee tawxiidka uu leeyahay kiisa labaad ifraadu rabbi alcarshi can nadiidi waxa weeyaan in allaha carshiga rabbigiisa ah allaha carshiga iska leh in laga gaar yeelo can nadiidin mid la jira can niddin mid la jira in laga gaar inaan inaad qirto allaha cid la socota oo lala caabudo inaana jirin an tacbud allaha tawxiidkaasi waa bedel tawxiidkaasi haani nawcay tawxiid labada nooce tawxiidka kiisa labaad wuxuu yahay an tacbud allaha ilaahan waaxidan alle alla qura inaad u caabuddo muctarifan xaala kownika muctarifan adigoo u qirsan bixaqihi xaqa uu leeyahay xaqa ilahay nugu leeyahy waa maxay de waa xaqii rasuulku calayh isalaatu wasalaam mucaad ibnu jabal uu sheegay yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcabiid wamaa xaqu lcibaadi cala allah atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah ma taqaanaa mucaadow xaqa ilaahay ku leeyahay addoomaha addoomuhuna xaqa ilaahay ku leeyihiin allah warasuuluhu aclam rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yihi xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqa ilaahay addoomaha ku leeyahay waa inay caabudaan oo cid kale aanay raacin addoommuhuna xaqa ilaahay ku leeyihiin ilaahay uu isa saaray wuxuu yahay ciddii waajibkaa ka soo baxday inaanu cadaabin ou naar ka badbaadiyo muctarifan bixaqihi laa jaaxidan wahuwa tawxiidkani alladii waa midka bisababihi sababtiisa arsala alilaahu rusulahu alilaahu alluhu arsala uu usoo la soo diray rusulahu rusushiisa yadcuuna ilayhi awalan iyagoo ugu horrayn baysa ku baaqaya oo wax wax walba ka horraysiinaya sharaa'icdii axkaamtii akhlaaqdii rawxaaniyaadkii suluukiyaadkii waxyaabaha intaan laga hadal oo aan lagu baaqin dadka marka hore in loo saxo waxaa iminka la dhaha atasawur fahanka iyo aragtida qofkuu ka qaadanayo alle subxaanahu wa tacaala rasuulka malaa'igta dadka aakhiro adduunyo waxa qofka laga doonaayo waajibaadka saaran xaq waxa uu leeyahay waxyaabaha qofka horta maskaxdiisa iyo maankiisa in tawxiid aluluhiya laga buuxiyo wa anzala alkitaaba watibyaana kitaabka iyo caddaynta waxaa loo soo dejiyey lahu isaga kitaabkani wuxuu caddaynayaa uu faahfaahinaya waa tawxiidkan min ajlihi aawadii ayaa wafaraqa alfurqaana min ajlihi wafaraqa alfurqaana waxyaabaha la kala saaray la kala dhigay waxaa loo kala saaray min ajlihi isaga aawadii waanzala alkitaaba watibyaana kitaabka iyo caddaynta wuxuu usoo dejiyey lahu tawxiidkan ilaahay tawxiidkan buu usoo dejiyey kitaabka iyo caddaynta wafaraqa alfurqaana waxyaabaha la kala saarayna ilaahay wuxuu usoo u keenu u kala saarayba min ajlihi tawxiidkan wakallafa allaahu ilaahay waxa uu saaray alrasuula rasuulka waa takliifkii waajibkaha weeye wuxuu ilaahay ku waajibiyey ila takliifka axkaamu takliifka waa shan takliifka waxaa looga jeedaa waa amar iyo dalab xagga ilaahi subxaanahu watacaala ka yimi oo tacab iyo mashaqa ay la socoto marka takliifku markuu waajibka yahay marka waxaa samee waa waxa qofku nafta uu ku cabiidinayo oo nafta uu ku cadaadinayo ayaa la leeyahay waa mukalaf waa qofka waxbaa saaran waxaana iska daa waxaana iska marka axkaamtii shanta ahayd bartan ka hadli maayo wuxuu ka hadlayaa waa takliifkii waajibka ahaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku waajibiyey almujtabaa la doortay qitaala inuu la dagaalamo man tawallaa canhu qofka ka jeesta tawxiidkan wa abaa ee diida jihaadkaad maqashay ee seeftaee birta la isu qaatay birta la iska aslay wax kaleba looma jidayne waxaa lagu ilaalinaya lagu meel marinaya waa tawxiidkan wax kaleba maaha wax kale xoola la yskuma haysto wadan la yskuma haysto dhul la yskuma haysto waxaa la ysku haystaa waa tawxiidka iyo tawxiid la-aantaasuun wuxuu leeyahay wakallafa wakallafa allaahu waxa ilaahay ku waajibiyey alrasuula almujtabaa rasuulka ilaahay uu doortay qitaala inuu la dagaalamo man tawallaa canhu qofka ka jeesta tawxiidkan wa abaa ee diida ilaa rasul ilaa goormuu dagaalamaya rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu dagaalamayaa xataa yakuuna addiinu khaalisan siran wa jahran diqahu wa jillahu halkaan ma waxba ka khaldan saamiyu quriya khaalisan lahu a xataa yakuuna addiinu khaalisan lahu soo maaha ilaa maa diintu ay ka noqonayso khaalisan lahu mid isaga u gaar ah xataa yakuuna addiinu ilaa maa ay diintu ka ahaanayso khaalisan mid u gaara oo u baraxla lahu ilaahay siran wa jahran kor iyo hoosba waxa qofka uu caloosha ku haysto ee uu qarsanayo inay diin tahay waxa qofku uu la jahraayo la maqlayaana inay diin tahay diqahu yaraantiisa wa jillahu iyo weynaantiisa wax yar iyo wax weynba qofka diintu intay ka xukumayso amba adduunka intay ka xukumayso xataa yakuuna diinu ilaa diinku ka noqonayo khaalisan lahu mid ilaahay khaalis u ah oo u gaar ah cid aani la lahayn diqahu kiisa yar wajillahu iyo kiisa weyn kiisa yar iyo kiisa weynba siran wajahran kor iyo hoos diqahu wajillahu kiisa yar iyo kiisa weyn wahaakada sidaasoo kale qad kullifuu qad kullif qad kullifuu ummatuhu ummaddiisana waa lagu kalifo waajibkaa waa la saaray bidaakaas rasuulka alayh salaatu wasalaam la saaray kaa rasuulka la saaray ee lagu waajibiyey ayaa ummadiisana la saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa fii nafsi lkitaabi wusifu kitaabka caddayntiisana ummatu muxamed salawaatu ullahi calayh wasalaamu ilaahay wuu ku caddeeyey wuu ku sifeeyey waqad xawathu lafdatu shahaada waqad xawathu tawxiidkan waxay koob waxaa koobsatay lafdatu shahaada laa ilaaha ila allah kelmadda la yidhaahdaa waa macnaha twxiid اuluhiya fahiya kelmada lafdaة shahaada sabiilu اlfawzi wالsacaada waa jidka lagu fawso ee lagu liibaano jidka lagu badbaadayo lagu liibaanaya waa kelmadan sheekhu wuxuu leeyahay وكلف الله الرسول المجتبى waxa ilaahay ku kalifay oo rasuulka uu saaray qitaala man tawallaa canhu waaba qofka ka jeesta towxiidkan inuu la jihaado oo u la dagaalamo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waa ka ilahay ka odhanaya ya ayuha الnabiyu jaahidu اlkufaara wاlmunaafiqiina waqlud calayhim wama'waahum jahannam wabi'sa almasiir rasuulkaa toos loola hadlaya rasuulka ilaahayow nebi yahow waxaa lagaa rabaa inaad la jihaado gaalada iyo munaafiqiintaad ku ad adkaato naxariin naxariis iyo ildabac yaanay ka arkin wama'waahum jahannam wabi'sa almasiir rasuulka calayh isalaatu wasalam ilahi waa ka odhanaya faqaatil fii sabiili اllah laa tukallafu ilaa nafsu وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا رسولك عليه الصلاة والسلام وحل ليه هاي تقالا لا تكلف إلا نفسك نفت هذا موية وحل بساري مجران هداد كليقات هاي وددك أي كاوضة تقان واجب كان يكاد عماي رسولك عليه الصلاة والسلام سيار الله هذا انت عد كلام الله هذا رسولك على ساري إنو جهاد كليقي رسولك عليه الصلاة والسلام حول هاي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وحا لي صار إنان دقا إنان مارت ددك لا دقالمو وددك أن لا جهادو إلا ما يكا شهادنا إياه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة صلاة أي تكدان سكدنا أي بحيان رسولك وحو لي والله أمري ما الشيخ وحكا سوق هذا ميلها سوي آيات كالقرآن كابا وحو ليه رسولك وحا لفري قفك التوحيد كالليحظة inuu rasuulka alayh salaatu wasalam la jihaado marka waxaa la isku laynayaa marka rasuulka alayh salaatu wasalam uu ka jawaabayo leeyahay litakuna kalimatullahi hiya alculya wax kale ma ahe waa kelmadda ilaahay maxaa ku qoran dee laa ilaha illa allah baa ku qoran kelmadda ilaahay waa laa ilaha illa allah dadku waxay isku laayaan ee la isku la isku rafaadsan yahay maanta adduunka la isku nafaxay ee dhiigga badani ku daadanayo ee qaxoontiyada samaynaya badankoodu waa maxay badankoodu waxa weeye waa xurub xuruub dunyawiya dhul baa la isku haystaa xoolaa la isku haystaa beelaa la isku haystaa dowladaa la isku haystaa masaalix iyo dano ayaa loo dagaalamayaa wax allaaliya waxaas wax ka soo qaad ma laha alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ka la dilay iyo ka wax dilayba waa ehlu naar dagaalka keliya wax ka soo qaad lihi waxa weeyaan waa litakuna kelimatullaahi hiya alculya qofka u dagaalamaya ee qoriga u qaatay ee seefta u qaatay لتكون كلمة الله هي العليا كلمة إلهي أو صريص ولا شيخ وهكذا أمته قد كلفوا تاس رسولك الله ساري با أمتي سنة الله ساري رسوله كليا تمي سارين أمة محمد نوحي سارنتهاي عدة توحيد كلا حتى إن لا دقالمان بذا وفي نفس الكتاب وصفوا إن كل دقالمان بهذا بذا توحيدك وفي نفس وفي نفس الكتاب وصفوا كتاب القرآن كان نسكي سنة ساسا أمة محمد لقص في الله سبحانه وتعالى وحلي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا تقال ما قال هذا إلا الدين تو إلهي كليجي قارو نقنيسو لقال هذا ما يقوض ما لقوهينه إلهي وحلي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وأمة محمد صفات كود واكونا يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هاكو حقا هدي ددكو أمارتي هدي إسكتكتان ودين دنك يلن ويدان وأوامرت إلهي أقادن ويدان إلهي ويدن تكسين يا ماشي وكبا حيسان تبت وحل إذا كوب بدليا بقوم يحبهم ويحبونه قوم إلهي تشعل إلهينا وتشعلي هاي maxaa ugu soo horey sifaadkooda adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin waa sifadii sifada labaad ta koobaad waxay ahayd ilaahay bay jecel yihiin ilaahayna wuu jecel yahay ta labaad waxay tahay mu'miniintana way u dabacsan yihiin way u naxariis badan yihiin way u jajaban yihiin way u dulqaad badan yihiin gaalka markay arkaanna waa asadun hasuur asadun hasuur toban muslim ka soo boodaya qofka muslimka hadduu gaal arko il-il iyo arag arag baa ka dhexeeya markaasuu qofka muslimka libaax noqonaya khashin qof qallibsan noqonaya qof muumina haddii uu noqdana muxuu noqonayaa adilla qof dullaysan oo miskiina oo daciifa oo dulqaad badan oo itaal daran oo madaxa lagaga istaagayo oo la jiirjiiraya wuu dul qaadanaya laakiin xaalka maanta waa sidee waa qulubaagedi isweydaari haddii qof muslima la arkana oo libaax cabqari aftahan balaayo laga fadhiyo maayo maruu gaal arkana qofku wuu xishoonayaa oo carab beelaya wuxuu yeelanaya haghago amba carabka hadalka isugu aadi waayo maarata wuu lexleexanaya qofku waa iska itaal daraanta iimaaniga wax kale maaha wuxuu leeyahay sheekhu tawxiidkaasi waa tawxiidka tawxiid aluluhiya waa tawxiidka ahmiyaddaa leh waxyaabaha tawxiidka kitaabka qur-aanka loo soo dejiyey waa kitaabka waxyaabaha la kala saaray ee asmaad iyo magacyada loo kala sameeyey waa kitaabka ay kusoo waa tawxiidka ay ku socdaan ee xaq iyo baatil gaal iyo muslim gaalo iyo muslimiin shar iyo khayr waxyaabaha saa u kala guran waa tawxiidka loo keenay meeshay kala saaraya kala guraya wuxuu leeyahy waa ka loo jihaadayo ee loo dagaalamayo qofka muslimka haddii rabo inuu jihaado waa ku xambaaranayo jihaad maxaa tawxiidkaasi tawxiidkii hore gees buu kaga xidhan yahay tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya way isku xidhan yahin inkastoo saddexa tawxiid bay isku xidhan yihin aanay kala maarmin ilaahi subxana wa taala qur'ankiisa wuxuu ku sheegay in tawxiid arububiya loo daliishado tawxiid aluluhiya qofka ka meermeere ka leexleexda tawxiid aluluhiya amba ilaahay keligii in la caabudo cid kale aan lala caabudin meelaha ay ku ku madago-een mushrikiintu iyo qabuuriyiintu iyo xabaaljoogku meelaha ay ku madago-een waa tawxiidkan ilaahay keligaa caabudiyo maya waxaan caabudayaa ilaahay iyo sanam miya waxaan caabudayaa ilaahay iyo wax kale ilaahay iyo qabri ilaahay iyo sheekh waxbuu istaba wadaa haddii la idhaahdo ma wallaahi baa ohanaya ilahi waa qafuurraxiim been buu ku dhaaranaya wallahi baa odhanaya okay ma waa tucaawi cabdiqaadirka kusoo gudo beerka ku dhuftaabaa mee sheekha ha gaadhin u kaadiyo boorne sheekha ha gaadhin sheekhii iyo iyo iyo maaragtay ilaahay labada qofka waxaa ku xoog weyn sheekhii baa ku xoog weyn marka waxaa la sheegay meelihii sayid maxamed cabdilla xasan uu ka dagaalami jiray marka dadka miisaanku ka qaldamo maaragta meelihii sayidku joogay baa dad baa sayid maxamed cabdilla xasan waxay u taageereen si waaliya dabeete wuu ku dhaaranaya wallaahi ya istaadka buu odhanaya wallaahi waa ustaadka moogta wallaahi ya istaadka marka nin baa maalin maalmaha ka mid a ilaahay buu caayey oday baa yihi inna lilaahi wa inna ilayhi raajiun waan maqlaysa ninkan ilaahay buu caayey asul maxaad kala hadlaysa miya war xataa istaad ku caayaa buu ninkan ilaahay iska daayo ma ninkan xataa istaad ku caaya bimacnaa sayid maxamed cabdilla xasan iyo ilaahay waxaa la weynaaday isaga sayid maxamed cabdilla xasan wax kale maahae muctaqadkiiba caqiidadii baa qalloocan tawxiid aluluhiya ayaa dhaawacan tawxiidkaas yacni qofku sixitaanka loo saxaya mararka qaar waxaa loo soo maraa tawxiid arububiya war allaha ina abuuray ee cerka abuuray ee dhulka abuuray ina arsaaqaya ee adduunka isbedelaya gacanta ku haya tasarufaaya allahaasaa mutaystay keligii in la caabudo halkaasaa loo jeedaa oo keliya maa dadkan cerka ilaah baa abuuray waa run dhulka ilaah baa abuuray waa run ilah baa abuuray ilah baa narsaaqaya waa run haye maxaa ka dambeeya dee allahaasaa mudan in la caabudo keligii la caabudo halkaasa natiijadu imanaysa lakiin haddaad ku joojiso ilahay baa ina abuuray oo aabayaashana abuuray oo dhirta abuuray oo xanuunka haya oo caafimaadka haya qofku intaaba u ogi laakiin waxaa loo jeeda inaad tidhaahdo allaha intaas iyo in fara badan oo kale allaha iska leh ee sameeyey ayaa mudan in la caabudo ka kac meesha ka kac meesho ilaahay caabud oo ilaahay keligii caabud oo xataa laguma ekaysto ilaahay caabud oo keliye qofku waa inuu ilaahay caabuda oo ilaahay oo keliya u caabudo an yucbad allah wa an yucbad allahu waxda ilaahay in la caabudo oo ilaahay oo qura la caabudo ilahay subxana wa tacala wuxu le ya ayuha annaas ucbuduu rabbakum dadow ilaahay caabuda allehe aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacalakum ish lacalakum tattaquun allihii idinkaydan abuuray ee qurumidii ka horreeyana abuuray allaha caabuda aayaadka qur-aanka noocaa tilmaamaya way badan yihiin haddii qofku tawxiid arububiya uu qiro ilaahay wayna abuuray ilaahay baa badda abuuray ilaahay baa badda inaga haya ee isagaa ina arsaaqa adduunka isagaa maamula qofku hadduu waxyaabaha tawxiid arububiya la yidhaha o dhan hadduu qofku aamino waxba u tari maayo haddii aanu raacin ilaahay inuu keligii mutaystay in la caabudo haddii qofka tawxiid uluhiya ay ka maqan tahay tawxiid arububiya oo keliya waxba u tari maayo quraysh bay wax u tari lahayd quraysh ayay wax u tari lahayd hadday cid wax u tarayso nimankii rasuulka la dagaalamay calayhi salaatu wasalaam ee dilka ku xukumay ee baacsaday waxay aaminsanaayeen cirka ilaahay baa abuuray dhulka ilaahay baa abuuray markay dhanaanaato xaaladdu ay faraa ka baxdana xagga ilaahay bay u yaaci jireen wax alaaliya waxay u tartami jirin waayo waxay diideen tawxiidka ilaahnimada ilaahay keligii in la caabuday diideen ajacala alaalihata ilaahan waaxida war ninkan ilaahyadii o dhan nuqlu ka dhigay waxay aaminsanaayeen ilaahayna in la caabudo qaarna la baal wado rasuulkay u yimaadeen waxay dhahen maxamedow waanu kula qaadanay ilaahad caabudiisu okay dee kuwii hore kusoo dar bay idhaaheen soo qaar badan oo hormay jirin adna kaaga soo qaado kusoo dar aan wada caabudna waxba ilaahay muxuu soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun waxa caabudaysaan idinla caabudi maayo idinkuna kaan caabudayo ila caabudi maysa intaa sidantiin yani haddaa ilaahyo kale hoosta ku haysataan allahan caabudaya ma caabudaysaan allahan caabudaya waxaa caabudi kartaan oo qura markaa keligii caabudaan laakiin intaa cid kale baal wadaan idinka ansixi mayso waxyaabaha wanaaggaah ay qabanayaan ee qofku uu samaynayo ee ixsaan kale ee dacafo iyo masaakiin wax siinaaya lehe runta lehe deeqda lehe waxyaabahaasi wax ka soo qaad male dadka qaar soomaalida ka mid a waxay ku qaldamaan mararka qaar waxaan war inu heerdhe dee nin malaa gaaladaa ina dhaanta wuxuu ku leeyahay markaasuu ka imanayaa markaasuu rafaadaya markaasuu wax siinayaa buuruhuu gelayaa lacagtiisii buu soo bixinayaa wuu soo raacayaa alla naxariis badanaa nimanku gaal baanu aqoon moogta ninkani gaal aqoon baanu ahayn wuxuu ku leeyahay waligii nimankaa nimanka naxariis badan hadduu xataa naxariis badan yahay hadduu xataa deeqsi yahay hadduu xataa ka naxaayo agoonta iyo masaakiinta iyo ducafada iyo fuqarada hadduu ka naxaayo laga yaaba adduunka ina wax ugu tarto waxoogaa sumcada uu ku helo wallahi ninkaasi waa nin fiican laakiin aakhire haddii la yimaado habaa'an mansuuran wax ka soo qaad maxaa ka maqan dee tawxiidkii baa ka maqan rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha ayaa waxay tii rasuulkii ilaahay ibnu jadacaan ninkii cabdillahi ibnu jadacaan la odhan jiray ninkaasi waxay tidhi kaana yuطcimu الطacaam wa yuqri الضayf qabla fahal yanfacuhu dalika yowma alqiyaama ninkii cabdillahi ibnu jadacaan lo ohan jiray nin deeqsiya buu ahaa nin deeqsiya buu ahaa oo masaakiinta wax siiya dadka wax siiya oo martida si wanaagsan u soora maalinta qiyaama ma anfacaysa wanaagiisaasi maalinta qiyama wax mau tarayaa rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku yihi laa inahu lam yaqul yowman rabbi ikfir lii khatii'atii yowma addiin hal maalin oo keliya ma odhan ilaahw dembigaan gale maalinta qiyaamaha ii dhaaf leanno maalin qiyama mau rumaysnayn cabdillahi ibnu jadcaan wuxuu ahaa waa abu bakr radia allahu tacaala canhu adeerkii abu bakr aabihii bay ilmaadeen ahaayeen markii hore wuxuu ahaa nin shar badan oo oo ma dadka dadka laayo oo intaasoo magood soo hooyey oo gacan ku dhiiglahoo itixaana buu ahaa khadyaan baa laga istaagay reerkiisu way naceen waa la soo daayaa waa la xidhaa qof buu soo dilaa makti baa la bixiyaa waa laga heshiiyaa waa la sii daayaa mid kaluu soo dilaa falaalagaqaad inkaar qaboo shiriira ayuu noqday markii dambe aabbihii baa nacay oo hooyadii baa nacday oo walaalihii baa nacay oo asxaabtiisii baa nacday bannaan buu soo istaagay cidlaha dabeeto noloshii buu iska nacay bay yidhaahdeen buuraha ayuu iska tegey wuxuu is idhi meelaha iska gal meel iska fadhiiso geeridu ha kugu timaado bartaa isaga dhimo isagoo meel buura maraya ayuu arkay meel yaroo jeexa oo dilaacsan meeshii buu ku leexday hore u sii galay wuu sii socday dabeeta mas buu ku arkay soo taagan mas dabeeta maskii buu xoogaa yaro waawaabiyey meeshii ninku wuxuu u tegey wuxuu ugu tegey khasnad iska dhan waa liheda la yahay oo dahaba waa meel dadkii hore lagu aasay oo cidi aanay ogeyn waa buur dhexdeed oo god ah dabeeto xoolihii buu soo qaatay barh ka mida maka ayuu la yimi wuu lacageeyey meeshii godkiina wuu wuu sii calaamadsaday afkana waxbuu ka saaray wuu sii calaamadsaday ninkii markaa wuxuu bilaabay inuu dadka wax siiyo inuu dadka wax siiyo ayuu bilaabay xooluu soo iibiyaa kacbaduu keenaa uu ku qalaa raashin buu soo iibiyaa dheryo waaweyn baa la keenay ninkii wuxuu noqday nin magaca le cabdillahi ibnu jadcaan waa dadkii ugu ugu deeqsisanaa carab soo maray buu ku jiraa wataa caaisha radi allahu tacala canha taarikhdiisa ka sheekeynaysaa leh kaana yuطcimu طacaam wa yuqri اdayf waxay leedahay dadka dadkana waxbuu siiyaa martidana wuu sooraa inta uu yimaado kacbada ayaa intaas oo neefoo geela buu ku qalayaa intaasoo xoolaha buu ku qalayaa intaasoo raashina buu keenayaa shaam buu ka dooni jiray xoolaha iyo cuntada markaasuu usoo raraya dadku inay cunaan oo keliya marka intaasi dhammaato habeenkii buu yaro dusaa dabeete intiibu meel ka soo qaata ninkaasi wanaaggaa faraa badan uu samaynaya isagu wuxuu u samaynayay xumaantaadii hore iska maydh waanu maydhay wax ma u taraysaa marka masaakiin buu waxsiinayey musaafiriin buu waxsiinayey qaar xaj ka imanayey buu waxsiinayey waagaa haddii xaj jireeno oo uu ka qaldanaa wax allaaliya wuxuu u taray iyo wax ka soo qaad wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma jiro markaa qofka tawxiidkiisu hadduu qalloocan yahay laa salaad walaa zako walaa qur-aan walaa ixsaan walaa deeqsinimo wax alla waxay u taraysaa ma jirto wuxuu leeyahy shekhu raximah allahu tacaala من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا من قالها قف كلمة لا إله إلا الله يراهضه معتقدا يسقوا آمنسا معناها معنه لا إله إلا الله قف يسقوا معنه معنه ذا قرانيا وآمنسا قف الشيء إنه آمن محا كهريا إنه قرانيا إنه قف قرانيا با كهريا لا إله إلا الله وامحي nin baa lagu yidhi laa ilaha illa allah waa maxay laa ilaaha illa allah macnaheedu waa maxay baa lagu yidhi markaasuu yihi dee ni ilaahay baa jira wey ilaahay baa jira wey wuu dhadhaweeye maaragta laakiin ma garan macnaheedii waa nin muslima oo soomaaliya oo nin weynoo waayeela ku leey laa ilaha illa allah macnaheedu allaa jira wey allaa jira hadda qurayshiba way lahayd waniga ku sheegaya way lahayd qurayshiba markaa qofku marka hore macnaheeda waa inuu garanayo muctaqidan macnaha macnaheedana waa inuu aaminsan yahay qofku wuxuu garanaya inbuu aaminaa wa kaana caamilan man qaalahaa qofka idhaha muctaqidan macnaha macnaheeda isagoo aaminsan wa kaana caamilan kuna camal falaya bimuqtadaaha kelmadani waxay keenayso laa ilaaha ila allah afka lagama sheegtee falal iyo afcaal baa la socda iyo caqiido iyo dhaqan waxay dabada ku wadatana qofka ku camal fala fa ina macnaaha aladii في القول ده في القول والفعل ومات مؤمنا كعمل فلا waxay kelmadan wadatay ah qowl iyo ficil wamaata dhinta mu'minan kelmada isagoo aaminsan yub'ath waxa la soo saaraya yawm al-hashr maalinta qiyaamaha naajin isagoo badbaaday aaminan oo aaminka ee naar iyo arada ilaahay ka aaminka ay maalinta qiyaamaha imanayaan من قالها قفك يراده كلمة معتقدا معناها يسقوا معناه دامسا وكان عاملا كنا عمل فلا بمقتضاها كلمة وحي وضطه في القول كعمل فلا حق قولك والفعل هي حق فلك ومات دنتي مؤمنا يسقوا مؤمنا كلمة داسي آمسا يبعث قفك انت إسرائيلي وحال صوصار يوم الحشر ما لنت قيامها ناجن يسقوا بدبادي وآمنا آمنا وأنبقنهي وعبسياني كترين فإن معناها macnaheeda alladii macnahaasoo alayh dallat calayhi ay inoo tilmaantay yaqiinan si dhab ah wahadad ilayhi ay nagu hanuunisay wuxuu yahay an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu an laysa ilaahun yucbadu bilxaqi macnaheedu weeyaan an laysa ilaahun inaanu jirin ilaah yucbadu lagu caabudo bilxaqi xaq lagu caabudaa ilaa alilaahu alwaaxidu almunfarid allaha keligaa ee gaarka wax walba la ah mooyaane alle xaq lagu caabudan ka ahayn ma jiro waa laa ilaaha ila allah macnaheedu waa taa ma laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay haddii lagu idhaahdo ilaah baa jira ha odhana waxaad tidhaahdaa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane ilaahay oo keliya taa mutaystay in la caabudo laba macnoo kala duwan weeye ilaah baa jira waa macno gaaban oo aan dhammaystirnayn oo kala dhiman ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane waa macno dhammaystiran laa ilaaha ila allah waa labadaa macne faman yakfur biaaquuti wa yu'min biاllaah faqad istamsaka bilcurwati اlwusqa way soo socotaa waayahay an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu inaanu an laysa inaanu jirin ilaahun alle yucbadu lagu caabudo bilxaqi xaq lagu caabudaa ila alilaahu اlwaaxid allaha keliya mooyaane ee almunfaridu wax kasta gaar la ilahay wax lala wadaagaa ma jiraan wax looga eegyahayna ma jiraan cid wax la lihina ma jirto ya cida wax wada yeelan karaana ma jirto oo laysu raacraacaya adiga ilahay wada qaata ma jirto ilahay wax kasta waa la gaar waa alle alla wixii ka soo hadhayna waa makhluuq dicaaf itaal daran bilkhalqi بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير المنفرد الله قارك لا بالخلق أبورك والرزق أي وحرساقتانك أي وحبحنت والتدبير قرشينت iyo kala minawarka iyo kala hagaajinta adduunka jalla ilaahay wuu ka wan yahay can ishariiki cid wax la leh wanadiiri iyo alleh cid maaragtay nadiir oo u qalanta cid alla u qalanta oo baal istaagta labadaba ilaahay subxaana wa tacaala uma qalmo oo ilaahay subxaana wa tacala wuu ka wan yahay an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu inaanu jirin xaq kelmadda macnaheedu wuxuu yahay alle xaq lagu caabudaa ma jiro ila alilaahu alwaaxidu allaha keliya mooyaane ee almunfaridu gaarka la ah bilkhalqi abuurka wa birisqi ilaahay ma cid kale wax abuurtaa ma jirto gaal oo dhan iyo mid kastoo isdardarciyo wayna ka sheegnay oo meesha ay meesha ay ka shaaceen ee ay soo mari kari waayeen waxay noqotay wax abuuritaanka mid keliya too idhahda anigaa wax abuuray ma jiro nin baa ina soo maray namruud la yidhaha namruud ana uxyi wa umiit waxna waan dilaa waxna waa nooleeya ayuu yihi ninkaasaana soo maray adduunka ilaahay maraykankaasa maanta u xoog weyno afka ma soo marin kara anigaa wax abuuraya waxbuu laynayaa waxbuu burburinayaa oo madaxeenuu soo degayaa xaggan buu u cararayaa laakiin wuu dareensan yahay ilaahay adduunka ka weyni oo ka sarreeya inuu jiro mid kasta fircawn ayaa adduunka u weynaa ilaahay baan hay an isagaa yidhi xaqiiq ahaan wuxuu u aaminsanaa inaanu waxna samayn karin itaal itaal daran yahayna dadkii la joogaana waa saas oo kale dadkii la joogay sidaasoo kale waxay aaminsanaa inuu been sheegayo waa laga baqanayay soomaalidu waa sheeko midhan oo muuji meel wax ka soo akhriyaan waxay idhaahdeen ninkii muxuu ahaa haamaan ninkii haamaan iyo saaxiibka ahaayeen qofku moogta markuu been sheego uu been sheego ee beentii qaar ay rumaystaan uu been sheego mararka qaar beenta xataa isagii baa rumaysanaya isagii baa xataa beentiisa run moodaya mararka qaar ninku wuxuu aaminay isaguu lahaa ilaahay baan ahay oo ay dadkuna ilaahay baad noo tahay ay u caabudaayeen oo ay uga baqanaayeen isagii baa mararka qaar wuxuu isu qaataa shuni waaba runee malaadii ilahay baa tahayba dabadeedna maalintii dambe ninkii ay saaxiibka ahaayeene haamaan ayay waxoogaa way sheekaysteen wuxuu hi haamaan markaan ku abuurayey intaa madaxaagaa soo arki mayse madaxaagaasa igu dhibaato badnaa buuri intaan ku abuuraya adiga markaasuu haamaan wuu garanaya saaxiibba weligood ba ahaayeeno way soo wada kacaameen inaanu waxna abuurin ay mar wada yimaadeen adduunku garanaya markaasuu yihi xataa ana ya fircawn ma maca anigii baa tihi maanta madaxaagaan abuuro wabaad anigii baad ila timi soomaalidu moja meel ka soo akrida laakiin waa caqliyadda caqliyadda fircoonna u fikiraysa baa noocaas ahayd oo qofku markuu dhaadhaco wuu odhan karaya ni dhakadaadaasi maalintan ku abuuraya dhibaato weyn ba iga soo gaadhay wuu odhan karaa qof oo de qof caqli xun oo maaratay caqli liita ayuu ahaa almunfaridi bilkhalqi waa allaha gaarka la ah khalqiga iyo wax abuuritaanka wa birisqi wax siinta allaha gaarka la ah jalla ilaahay wuu ka wan yahay can ashariiki waannadiiri shariik iyo maaragtay cid la caabudo cid lala caabudo ilaahay subxaana wa tacaala wax la leh iyo ilaahay cid u dhiganta oo inta ilaahay galo geli karta inta ilaahay qabta qaban karta inta ilaahay sameeyo samayn karta ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka wan yahay intaasina kusoo gabagabaynana wasali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslem